waxaana cabasho ka nahay ciidanka amason oo maantayna dilay toddoba qofood ayay afarna beertooda kala soo baxeen waxaa ka mid ahay odagii beerta iska lahaa oo cumar xasan la yidhaahdo cumar ganey waxaa ka mid ahay shaqaalihiisa saddex nin oo baabuur uga hadlaysnay oo baabuur samaysanayey dadkii waa la dilay waa la soo aruuriyey madaxa xabad lagala dhacay isla markaas boqol mitir meel u jirta ayaa loo jiiday miino ayaa la kor saaray markii meel laysugu geeyey waa lagu qarxiyey waa arrin rootiin oo mar walba dhacda bishii ama shan iyo tobankii cashabe raashiinay waddada marsiiyaan waxay ku dilaan dad laakiin maanta waxay ahayd arrin uguba oo nagu cusub haddii aad dhiig leedihiin dawladda waa inay noo qiirooto waa inay wax nala qabato waxaa ila dhashtay wiilka labada lugood laga helay asagoo jiifo ayay amasom guriga ugu gashay soo baxsatay markay soo baxisay kadibna waa xabadaysay xabadihii kadibna inta isku xirtay lix nin ee godgelisay ee miino meesha ku jirta ku qarxisay dowladda waxaan ka codsanaa amisom waana dhammaysay haddaan nahay gobolka shabeellaha hoose safar ma aadi karno beerahayna ma qodo karno ari ma raaci karno lo mar daajisan karno dowladda soomaaliyeed waxaan ka codsanaa inay wax ka qabato waxaan ka cabanaynaa ciidamada amisom oo dad maanta nooga laayay shacaba magaalada buulamareer shabeellada hoose gorgolweyn oo hoos tagta buulamareer waxaa nooga dhintay annaga hadda wiil oo labada wiil oo darawaliinta mid ka mid a aniga la dhashay oo la yidhahdo maxamed maxamuud xaashi oo jira siddeed iyo labaatan jir waxaa nooga dhintay qoordaa laga helay iyo gacan hilibkiisiina hadda jiwaana lagu wadaa oo meeshan yaalla bitaalka hadda laga soo baxshay in lagu diidayo inaan ku hadalno meeshaan marka dhibkaasaana haysta baabuuro waday